Qoysaskan oo ku nool kaamka Alberi oo ku yaala xaafadda Bundaberg ee magaalada Beledweyne ayaa deggan guryo ka samaysan kartoomo bacol isku geeyay kuwaas oo aan ka celin karin dhibicda roobka, qabowga habeenkii iyo kulaylka maalintii ayaa codsaday in lala soo gaaro baco ay ka galaan dhibicda roobka. Barakacayaasha ayaa saameyn kala kulma xilliga roobka maadaama aysan haysan guri ay ka galaan dhibicda roobka. Haddaba qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan kaamka Alberi ayaa codsaday in lala soo gaaro baco ay kaga gabaadaan roobka.
waxaana aan rabnaa oona codsanaynaa bacyo ma haysano raashiin ma haysano waxaan haysano ilaahay abuurti male xag allaana wax ka sugaynaa alxamdulilah shukur haddana wax waa waa fulinaynaa sugayna haddana waxna waa waa marka hore waa helna laasin ayaantaan zigay nagu tahay oo waxaan isla hayna iyo wax kalo midna toona male xag allah wax ka sugaynaa waxaan ka codsanaynaa hay-adda iyo ummadda soomaaliyeed maxaan ka codsanaynaa inay ma aragtaa noo soo gurmadaan noo soo gargaaraan gargaar ilaaha leh noo soo gurmadaan oo ma aragtaa wax allah waxay ma aragta hay-addaas is ilaahay gacantooda wax noogu soo dhiibo ay noo keenaan aan ka codsanaynaa biyo ma haysano baad ma haysano bacyo ma haysano wax allah wixiis ilaahay naaga soo qaado waa iska rabnaa waa iskiga baahannahay bacyihii waa naga dhammaadeen ee waa u baahannahay bacyo bacyo aadan ugu dhibaataysannahay roobaana dul taagan hadda biyibaxa ilaahaaba naga najeey alxamdulilah rabbilcaalamiin shukur qaxwi waa ka roonahana waa ka fiicannahay laakiin roobka na kor taagan bac waa u baahannahay nolol waa u baahannahay nafaqo waa u baahannahay kulli aal waa u wada baahannahay waxaan codsanaynaa ugu dambeyn uguluhu ina nafaqa nala siiyo waxaan sii rabnaa bacyaha ina noola keeno bac noola keeno waana noola keeni jira alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri jasaar ma fiicno waa noola keeni baci waana noola keeni jiri ma garata haddana ummadii noo keeni jirtaan ka rajaynaynaa inays ilaahay usoo dhiibo noo keenaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin wax wax nolol eh oo laakiin nafaqo eh oon helnay ma laha bariis ma helin alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri wixii ilaahay dad usoo qoray lama waaynayo kolleyba qoraal iguma jiro waana iska noolahay laakiin waxaan rabnaa inaan bac waa noola faalo qaado bac waa naalaga dadaalay alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri waxaan na sii hay-addan i o m waxay nagu caawisay waxaa ka jirta bac kuwii hore waaba dhammaadeenbo marka hadda waxaan rabnaa ina nala siiyo bac iyo badarbo bac iyo badar siiba badara nala siiya hadow biyaa cabna heladan ka dhaadhacnaa helado iyadaba buur larsii dhigaan ka dhaadhacnaa wiilasha aa usoo daraa gabdhaha wiilasha gabdha maba gali karaanba wiilasha usoo dagaa caaga usoo saaraa meesha soo saarsanayay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukr wuxuu ilaahay keena mahad waa Qoysaskan ayaa ah kuwo u nugul dhibaatooyinka ka dhasha saameynta roobka iyo fatahaadaha webiga Shabeelle.